aan ku bilowna wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la filayaa inuu maanta oo jimco ah gaaro magaalada garowe halkaasoo ay kulamo kula yeelan doonaan madaxda puntland dowladda dhexe iyo puntland ayaa weli ku kala boodsan qaabka ay xukuumadda federaalku doonayso in ay u qabato doorashada soo aadan waryaheena garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta noo haya wafdi hordhac ah uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo gelinkii dambe ee khamiista soo gaaray magaalada garowe ayaa sheegay in socdaalka ra-iisul wasaaraha uu qayb ka yahay kuwa uu ku marayay dhammaan maamul goboleedyada dalka
waxaanu nahay oo hordhac u nahay safarka uu ku imaan doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo socdaalkiisu uu yahay mid uu ku marayay gobollada maamul goboleedyada dalka oo uu haddaba ku ku tegay gobolka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed haddana ku imaan doono puntland kadibna uu halkaa uga sii gudbi doono galmudug socdaalka ra-iisul wasaaruhu wuxuu ahaan doonaa mid aan rajaynayno inuu bog cusub u furo wada shaqaynta maaragta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah inta uu halkan ku joogana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan si fiicanna usoo dhoweyno uu markaas si uu hawshiisa wada ra-iisul wasaaraha wuxuu ka sidaa isaguna dhambaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya halkaana inta uu joogo waxaanu geli doonaa shaqooyin aanu maaragtay kaga wada hadlayno howlaha taagan iyo sidii aan hore ugu sii wadi lahayn madax ka tirsan puntland oo uu ka mid ahaa wasiirka duulista hawada ilyas cismaan lugator ayaa sheegay in puntland ay soo dhoweynayaan wafuuddan dowladda federaalka ee wadahadallada la filayo in ay la yeeshaan madaxda puntland fursadda habyay noo tahay xilligan muhiimka ah imaatinkiinu waa maaragtay si si rasmiaan idii soo dhoweyna waxayna ila tahay waftigan wuxuu hordhac u yahay brimerka dowladda federaalka oo imaan doona barito marka soo dhowaada wasiir waa insha allahu tacaala wixii intaa ka dambeeya waraysi iyo maaragtay baynu geli doonaa waa un halkani waa un kelmado kooban oo soo dhoweyna imaanshaha wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo aadaya xilli madmadow uu soo kala dhex galay madaxda puntland iyo kuwa federaalka kadib heshiiskii muqdisho ay dhowaan ku gaareen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada nuux muuse birjeeb v o a garowe